faxaaba aynaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin heerkay nu joogniyo waxaa lagu hamiyayaa kala habi weeye hodaniyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagaysu hayne waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin waa lama huraane hawlaha danteena bismi illaahi raxmaan raxiim asalkum waraxmatu barakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba hadaha oo kalead ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal saaka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona faahfaahinno ka soo baxaya qara dagaal khasaare geystay oo ka dhacay gobolka gado kaasoo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale al-shabaab barnaamijka ayaan dhegeystayaal idigu soo gudbin doonaa doorashadii iyo soo xulistii xildhibaanada galmudug ayaa lagu soo warramayaa inay dib u dhac uu ku yimid muddo toddoba maalmoodana dib loo dhigay haddaba maxay tahay sababta barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad dhegeystayaal saaka ku maqli doontaan qodobada kale dhegeystayaal barnaamijka aan idigu haynana waxaa ka mid noqon doona gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish oo sheegay ama balaqaad u sameeyey dadka reer muqdisho kaasoo ku aadan in dibudayactir lagu samayn doono wadooyinka burbursan ee magaalada muqdisho waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan faahfaahinno ka soo baxaya deel xalay lagu geystay magaalada muqdisho jenaraal yuusuf cagey oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gudoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland dhooba daareedna waxa uu ka hadlay odayaal maamulka puntland ay ku xirxireen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari isagoona ah ugu baaqay maamulka inay joojiyaan cadaadiska ay ku hayaan odayaasha dhaqanka magaalada boosaaso barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaa dhegeystayaal aad ku dhegaysan doontaan qeybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii kalamaan gabagabadana dhegeystayaal waxaad dhegaysan doontaan
samuufa maaha malaytabuuna maaha mindila dhiigle maaha mishaar afayna maaha siyaasa mooshan maaha midkaa ka qaadna maaha midkaa u dhiibna maaha
faadimiina iyo faarax martulle siyaasad muufo ma ahan dhegeystayaal barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuura anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiin doonaa u diyaargarow wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale dhulkeena hooyo
mar kale kulanti wacan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ay si kastood noo maqlaysaan dhegeystayaasha aanu jecel nahay waa kowda bisha labaiyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal subaxnimo isniina dhegeystayaal barnaamijkaanu ku bilaabana gobolka gado faahfahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal khasaare geystay oo ka dhacay gobolkaasi una dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay tuulooyin hoostaga degmada baardheere ee gobolka gado waxaana u dhexeeyey ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqa al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen tuulooyin hoostaga degmada baardheere ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab markaasna dadka dadka ay ka qaadayeen xoolo fara badan sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda isuduwaha wasaaradda beeraha maamulka jubbaland u qaabilsan degmada baardheere siciid abshir cartan ayaa sheegay in dagaalka uu ka dhacay tuulada baar macalin oo ku taalla duleedka baardheere iyo tuulooyin kale halkaas oo ciidamada dowladda ay howlgal ka wadeen wuxuuna sheegay in dagaalkaasi al-shabaab looga dilay in ka badan toban xubnood halka ciidamada dowladdana ay ka geeriyoodeen laba askari wuxuuna sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii al-shabaab ay si awood ah dadka uga kaxaysanayeen xoolo fara badan islamarkaana dadka xoololeyda ay ciidamada cabasho u soo gudbiyeen siduu hadalka u dhigay
Een, waxaa jirta alaabta hadda kasoo cusboonaatay een, agagaarka een, degmada baardheere een, muxuu ahaa waxaa jiray yaan dhaweyto een, nimankan een, a- al-shabaabka ayaa waxay sameeyeen dad masaakiin ah oo reer baadiye ah ayay waxay ka kaxaysteen xoolihii ay haysteen arigii ee, iyo muxuu ahaa wax allaala odayaashii guryaha lahaana way xirxireen Een, sababtana kolley lama garanayo Een, waxaa aaday oo ka dhiidhiyey ciidamadii dowladda ee baardheere joogay ciidamadii dowladda federaalka soomaaliya ayaa ayaa halkaasi gaaray Een, ayaga oo dadkii shacabka ay usoo cawdeen ma garan waa hagaag Mm, halkaas waxaa ka dhashay een, dagaal iyo khasaaro Een, labada dhinacba gaaray oo muxuu ahaa adigu kulley dhinacan dowladda laba nin ayaa ka dhimatay dhinaca kaleetana waxaa loo sheegay in een, toban iyo dhowr qof ay ka dhimatay Een, marka haddana xaaladdu way fiican tahay Een, waxaa hadda dagaal oo socda ma jiraan dagaalkan wuxuu ka dhacay een, tuulo la dhaho daar macalin oo aagii ay muxuu ahaa wax ku dhibaatoonayeen ah.
dhibaatiyo waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed finish ayaa sheegay in maamulkiisi uu diiba dayactir ku samayn doono goobihii uu burburiyey roobabkii dhowaan ka daayay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxa uu sheegay gudoomiyaha in goobaha burburay oo ay dhisayaan ay yihiin wadooyinka iyo guryaha ay leeyihiin dadka rayidka ah ee uu saameeyey roobka wuxuu intaa ku daray guddoomiyahan hawsha ay sida u dhaqsaha badan uga howlgeli doonaan wuxuuna shacabka soomaaliyeed gaar ahaana barakacayaasha uga digay inaysan degin guryaha duuga ah ama duqoobay oo aan xamili karin roobka si uu ugu soo dumin ama aysan dhibaata uga soo gaarin waxaana guddoomiyaha uu sheegay ka maamul ahaan inay ka go'an tahay waxqabashada dadka dhibaatadu ka soo gaartay roobabkii ka daayay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa kaloon sidaan horeyba u sheegnay aan dhisi doonnaa dhammaan goobaha dowladda hoose iyo waddooyinka gobolka banaadir ee roobabkii mahiigaanka ahaa ee isbuucii lasoo dhaafay ka da'ay magaalada muqdisho waxa ay sababeen dhimasho iyo dhaawac ee sidoo kale waxay sababeen guryo inay dumaan iyo burbur hantiyeed iyo waddooyin baabaa maamulka gobolka banaadir ee wuxuu dhexda u xirtay ee in si deg deg ah looga howlgalo arrintaas waxaanu shaqaynaynay intii roobabkuba ay socdeen oo ay noo suuro gashay dad badan oo biyo xoog badan ama daadad ay ugu soo galeen guryihii ay ku noolaayeen waxaa kaloo noo suuro gashay guryo ee, duug ah oo burbursan barakacyaal degganaa ee gurihii ay ku soo dumeen inaan ka soo faagno ka laga soo qodo halkaas lagana soo saaro ubad soomaaliyeed oo noolnool waddadii yacni ee ee guryihii dumay dhexdooda bulshada soomaaliyeed gaar ahaan barakacyaasha waxaan uga digaynaa inayan how hoy ka dhigan meelaha burburay oo ay suuragal tahay saacad kastaba inay soo dumaan guryaha duugga ah ha ahaadeen kuwa sida gaarkaa loo leeyahay ama ha ahaadeen kuwa dowladda
Divatiyo, gajno harad bana harerayale. Dulkena hoyo, lo hagar bahaba, inaha qabdiraye. Wala mahurane, haraha dantena, iyo harumarkena, yaynaanu kala hayn.
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii hore ee barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaan weli ku guda jirnaa markaana muqdisho musharaxa kamaal guutaale oo isagu ka mid a musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha galmudug ayaa dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay inay ka dhabayso heshiiskii ay kal hore la gashay culmowdiinka ahlusunna waljamaaca musharaxa guutaale oo warbaahinta la hadlayey ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya uu uga digayo inay xoog ku marorsato doorashada galmudug ee ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb isagoo sheegay loo baahan yahay dowladdu inay taxadar badan muujiso waxaana dowladda uu ka codsaday inay ka dhabayso ballantii ay la gashay culmowdiinka ahlusunna waljamaaca dhanka kale waxaa guutaala uu ka hadlay ciidamada ethoobiya ee iyagu soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug dowladda federaalka ah inaan ku dhiirogeliyo inay soo afjarto heshiiska ahlu sunna waljamaaca ay kula jirto soo afjarta macnaheedu waxa weeyaan inay dhammaystirto oo aysan ka laba laab- ka laba labayn aysanna ka shakin in runtii ay sax tahay dariiqa siyaasadeed ama political reconciliation wax la yidhaahdo in haddii ay qolo ogolaato dowladnimada inay ka mid noqoto oo qolo ogolaato inay dowladda wax ka dhisato in wax kasta haddii tahay ciidankana wax laga siiyo garaadihii waa la siiyey qaybtii kale oo dhammaystirneed in runtii loo dhammaystiro baarlamaankoodii lagu soo daro golaha fulinta markii la gaaro ayadana markaas lagala hadlo ayana waxaan rabnaa inay dowladda soo dhammaystirto aysan ka laba shakin sidaan hadda ognahay inay maxaa layihahdaa wado inay inaysan ka laba shakin waxyaalihii kula ballantay inay inay runtii usoo dhammaystirto ahlu sunna waljamaaca waxaan rabaa sidoo kale inaan runtii aan halkan dhowr jeer ayaan waxaan soo saarnay statementiyo aan ku dhaliilayno statemyo badan oo la qaaday oo uu ka mid yahay guddigii doorashooyinka markii la sameeyey waxaan jeclayn in lasoo dhiso guddi doorasho oo loo wada dhan yahay lagala tashtay musharaxiinta lagala tashtay eh, ahlu sunna waljamaaca waxaan rabnay markay soo saareen eh, ay soo saareen jadwalkii doorashada waxaa runtii ka muuqatay laba meel oo waaweyn in layska inatiray marka koowaad wax muujinaya ahlu sunna waljamaaca in waqti la siiyey jadwalka mayse ka muuqan oo xilligaas ayay ahlu sunna waljamaaca xildhibaanadooda keenayeen jadwalka kale aysan muuqan waa dhamisha koowaad oon jadwalka u hayo ay soo saareen Ee, qaybta labaad oo muhiimka ah oo ah waxa layidhaha xalinta khilaafaadka doorasho kasta waxay leedahay waxa layidhaha xalinta khilaafaadka yacni jadwalkaas kama muuqan wax muujinaya xalin khilaafaad mo- wax muujinaya kama muuqan xalinta khilaafaadka cabashooyin ayaana soo gaaraya dhinaca kale kamaal xasan
kaasi waxau ahaa musharax kamaal guutaale oo isagu ka hadlayey arrimaha doorashooyinka galmudug dowladdana ugu baaqay inay ka dhabayso heshiiskii ay la gashay culummadiinka ahlusunna waljamaaca waa hagaag markaana puntland guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland ayaa ka hadlay xarig loo geystay odayaal dhaqan oo lagu xihay magaalada boosaaso ee caasimadda ganacsiga maamulka puntland guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowlad goboleedka puntland ee xilka looga qaaday mooshin cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed ayaa ka digay xarigga shalay magaalada boosaaso lagu geystay odayaal dhaliil u jeediyey maamulka puntland dhoobo daareed ayaa waxa uu si kul loo cambaariyey xarigga loo geystay diraac yuusuf buux buuxe iyo cawad maxamed faarax kuwaas oo xukuumadda madaxweyne siciid cabdulaahi deli ku dhaliilay inaysan fulin ballanqaadyadii xilligii doorashada sidoo kale odayaasha la xihay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan heshiiska d b wold iyo garoonka diyaaradaha boosaaso oo lagu wareejinayo shirkad laga leeyahay dalka imaaraadka carabta guddoomiyihii hore baarlamaanka puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in xukuumadda dani aan looga baahnayn inay caburiyaan dadka dhaliisha u jeedinaya ama ka soo horjeeda isagoo sii hadlayey cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed ayaa waxa uu sheegay dastuurka puntland muwaadin kasta uu xaq u siinayo inuu dhaliil u jeedin karo puntland wuxuuna ku eedeeyey puntland inay caburin ku hayso waxgaradka puntland hadalka dhoobadaareed ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo shalay magaalada boosaaso lagu xidhay odayaal dhaliil u jeediyey xukuumadda deni kuwaas oo lagu xidhay amar ka soo baxay saraakiisha amniga magaalada boosaaso waa hagaag dhegeystayaal saaxiibayaal waxaa la soo gaaray qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha alaaba qaybaha dambe ee barnaamijka waxaad nooga barateen inaan idiin soo gudbinno xubinta kalamaan aan idinku dugo saaxiibada kalamaan
horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino adduunyada warkiyo wacaalka hagee waagii baryaba warsidaha ka eeg wixii soo kordhiyo siduu yahay wakhtigu wareedhaa markaan heestaas iyo salaada caadlaya caashakiin maqlo weriyaa wax la yeelan xasuustaaye yaa la xiray maanta yaase la dhaawaca weriya waa ruufiyaa ruufiyaan in layska qabtaa waa fiicanta warniyow runta inoola sheego ruufiyaangnama sheentay war ninkii helaa talawacan hele maqal waanado waxyeellada u diid wariyaha xaq dhowr tixninkii helaa gabay wacan hele maqal waanado waxyeelada u diid abwaanada xaqdhowr war abwaanada ayagaas caleemasaaray maanta waxaa laga dooday sharciga saxaafadda war xeerka warbaahinta golaha wasiiradu waa ansixiyeen golaha shacabkuna waa ansixiyeen qodobo badan oo saxaafadda caqabad ku ahna waa ku jiraan weriye cabdalle axmed muminna wuxuu yidhi saxaafaddu haddaysan ka hortagin xeerkaas ma sii jiri doonto aroada horaa waxaa loo yidhi biyo intay ku soo gaarnaa laiska moosaa ee saxaafadda ma iska moosaano
war xeerka saxaafadda markii la akhriyey qodob kastaa wuxuu ka bilaabanayaa dembi wuxuuna ku dhammaanayaa dembi waxaana la leeyahay wariyuhu hadduu dembi galo haddii dembi lagu helo haddii maxkamaddu dembi lagu saaro marka goormaa saxaafadda iyo wariyaashu dembiga noqdeen aan holoshin walmaoshiidin gogol dembi aadaha tilan fidsadohaye aadin la aadin hooy aan wariyaasha waxaan dhihi lahay markaa camal maayada mooyaa ku jira aan dhahnaa unuka sharcigaasyayti wax badanaa ku jira ee alla fiirsado been badana maxaa mooya badgeeya annanka badanaan ku tumannahay war adeera mashaqadii muuse handaraab ayaa haddaraydii soo gaadha idin kara oo saxaafaddii baa la laabi rabaa miya war qodobka ugu darani waxaa weeye guddiga loo samaynayo saxaafadda sagaal xibnood weeye saxaafaddu saddexay ku leedaha layidhi xeerkana ayadaa lagu maamulayaa baa layidhi marka waxaanu malaynayaa saxaafadda xaalkeedu inuu noqon doono yaa loo dacwoodaa yaase laga dacwoodaa dowlad kale ma joogteen horta idinka xaadhib idin gashay xeerarkaa saxaafadda haddii la ansaxshay idinkuna iskama ansixisiino xaa idinkaga hallaabaaya mahaas ilaa waa ansaxe war saxaafadda warkeeda waxaan u fahmay golihii wasiirrada waran iyo gaashaan ah mar hadday ansixiyeen golihii sacabkuna ansixiyey hadda ay aqalka sare hor taallo bal guddoomiya cabdi xaashi iyo sanataradu inay ka hor tagaan in laga dhur sugaya ilata iyagaa dhiig ku dambeeyaa haddii sanatarada dhiig ku jiro golaha sacabka ma biyaa ku jiraad tiriheen war aqalka sare nabadiina nolol ma ahan waraya gaashaan uma kala baxaan war maya aqalka sare sida shacabka ay dulman yihiin oo dastuurka kuma jirtaan baa la yidhi iyaa war samataroo soo dhawaaw maxaa loo dhahayne hooy aan waxaa ka cabsaa aqal sare aqal sare si u fifiirihaayeen saxaafadan ofsayd in lagu fasaxan ka cabsaa war saxaafadda haddii la kala jiro malaagaada ma iska gaadituda maxaa kaa galay aryaadhaha aqalka sare waxaan dhihi lahay rigoore ama benalti mugay ku hor yaalliin waa la dhalshaahyo idinka baxsan tani war anigu waxaan dhihi lahaa rigooradas hadduu ka fakado aqalka sare madaxweyne farmaajo inuusan saxiixin war waxba ha baqinina madaxda sare xilligay mucaaradka noqon lahaayeen baa dhow saxaafaddana godob ka geli maayaan oo kama maarmi doonaan bacdeen meel ay ka qaykaylayaan ay rabaan mayno magee bannaanka joogsadaan warwariya ayaan la xuseen cabdi wuxuu yidhi kalamaan waxaan ku fasiray waa yeel hortiisa caanaha loogu barxaa koobiga ka soo horjeedana waxaan ku fasiray waa yeel caana masaasad lagu siinayo sida carruurtii warnamiya war mahaytana arrintii galmudug hallamaka alaytiya la eri odayaalkii hildhibaanada ha hulin lahaayeen lahaylafadoohaya la eri ka dambena hildhibaanada iyo ha hulooyanga la eri wadaadadiina iyooga dooni mayna leeyiin yaa hirti dhaafidhan hirtiya dhaafidhan iyo mawla'i musharaxiintii haano ka mid aho odawaa'inka horeyon mayba leeyiina ciidamo itoobiyaan ee wana hanii wareejiya laha aruursiday doorashada sidatii koonfur galbeed amal la afgambiyo lafadoohaya leeyiin ayadoon hal musharax la xirin wax suurtogalaya ma laha reed halaa hiiro masaylaa hiirnee galmudug uday usbeela asalje endhaaytiyo gabalkii anagada doonta may haaygasaasanahe wallaahi aan la yeelaynin oo bilaahi la yeelaynin annagaa itoobiyana loo kiraysanahaya asaan lagu gor wareejinaya xilka aan rabnayna waana lakala wareegaya wallaahi sidii koonfur galbeed aan yeelaynin oo bilaahi
warajar war madeeyow dagaalkama daro aad iska ilowd war wara jarana maxay ahayd madeeyow ma garan reer galmudugga baygan aa sheegtay warnimada horta anuu qayb iyo xukun waxa la yidhaha afkaan ka maqli jire laakiin hadda midda galmudug ka socota si baraatikaala baan ugu daawaday war jenaraal galaal wuxuu yidhi itoobiyaankan laga qaylinayaa waa ciidan ciidan hore u joogay lagu bedelay ee wax cusub ma aha war xildhibaan cabdixakiin wuxuu yidhi ma jiraan wax ciidamo itoobiyaan oo dhuusamareeb la keenay waana ciidamadii hore u joogay marka ciidamadu dhaqdhaqaaqyo waa samayn karaan madasha xisbiyada qaran oo xogeeyo hayna wuxuu ku eedeeyey inay ka been abuureen ciidamo etoobiya in la geeyo dhuusmareeb war hadda ka hor xilligii kacaanka waxaa la yidhi noolo kastoo qalad geystaa waa in la ganaaxaa marka nin baa beertiisii ratigiisii daaqay waa soo hoggaamiyey saldhiguu ku soo xidhay wuxuu ratigaani qalad buu geystay beeruuna boob ku daaqay ha la ganaaxo kadibna ganaaxii beerta uu daaqay ayaa ninkii lagu xukumay beerta iyo ratigana isagaa isku lahaa lacagtii ganaaxa laga qaada ratigiina waa wad marka xildhibaan cabdixakiin ninkii ratigiisa eedeeye u eega war cadaalad bislaatay ahayd arrintaasu annagu marka itoobiyaankii sufaan rabnay ma itoobiyaan nabadii nolol aan rabnaa
hunkoolkii galmudug oo geeka hunkool rasme e eta war itoobiyaan meesha weligood waa joogi jireen dhuusamareeb inta dhaafaana ceelbuur iyo galcad tegi jireen maxaa ku daatay kuwaan warnamiyaw mayleeray eeranlanki ama olooisa ka shakiisanya shaki iyo ka jiro ciidanka mbubuuniyo hayaan warmada isaaqow iiraan warkama hayside dibadbaxyaa ka socdo war beentaan iska daaya iiraan afar sano ka horaan xiriirka u jarna dhuusamareebna ma tegi karaan war hiiraan daadadaa ku fatahaye banaanbax kama jirin alaayadan itoobiyaan amba hore ha u joogo amba haddaan ha yimaadeen cabdiraxmaan odawaay wuxuu yidhi doorashadaanaa lagu afduubaa ciidanka la keenay muga anigu waxaan intaas ku dari lahay itoobiyan yaa odawaay ayaantaa waa is eedaayeen itoobiyan yaa odawaay ayaantaa waa is eedaayeen war qoorta kareen wax qaylo laga haya weli ma jiraan aryaa nagashibda qoorqoor ilmasagaa biyuugu socdaane warwariye baafa wuxuu yidhi guura galmudug waa u ka tanaasule war adeer war ma haysaane faysal cali waraabe wuxuu yidhi anigii axmed madoobe waa kulannay buu yidhi anigiyo guddoomiyaha onelefna waan kulannay cumar cabdirashiidna waan la kulmay buu yidhi bacdeen soomaaliyan kusoo naqahaynaa masiri war niyo dhegaystaha naga horboodine waxaan ka wada hadalnay buu yidhi soomaaliya sidii loo badbaadin lahaa oo somalilanna waabu iska iloobay arqowdhanow faysal liinti aad sheegi jirtay ama xabsiga ku cabi rabaahe war faysal wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo etoobiya wuxuu siiyey afar dekedood marka dekadahaas waa in laga badbaadiyaa buu yidhi war madaxweynaha soomaaliya asagoo beeraha aadisaabo ku taalaalisi war adeer faysal waa waalan yahaye denkadayda berberi kuma jirto caqliga owr guuraysa allaha kaa saaraan maqli jiray ma dekado iyo beeraha laisku bedelaa xataana war anigu waxaan dhihi lahaa hor in loo dhaqaaqoo dekado jiridda loo dhaabo ama li'idu waa dhibi inaan xidhanno dhaaraanka ganacsiyo isdhaafiyo inaan dhuranno faa'iido dhirif kama qabo waa hab horo jeer dhaqaaluhuye dhabbehella mari waa su'aalaan ku dhiiraday anuu faysal midaan kula yaabana soomaaliya waa ka go'nay iyo soomaaliya badbaadadaan ka wada hadalnay siduu labadaa isu waafajiyaan kula yaabana gogol fidsiyow ka wadyaa waa soo socoyaa gudoomiyaha maxkamadda sare miyaa laga dhigaa aw ku falaa wasiirka maaliyadaa laga dhigaah war waa injineer wasaaradda howlaha guudaa loo dhiibaya war waa war badan yahay wasaaradda warfaafinta uu ku fiican yahay war waa somalilan darbiyuur ah war hadduu rabo ra-iisul wasaare ku-xigeen baa laga dhigaya warwar maysiine shirkii igad ee etoobiya ka dhacay madaxweynihii maanta u ka soo laabtay ma ka soo xanaaqiyey war nikaahi usanseed yadhi iyo ka ale awal inuu aaday goormaa la sheegay war mucaaradku waxay dhaheen madaxweynuhu meel u aado etoobiya u jecel yahay waryaa maalintii feebaraha doorashadu dhacaysay etoobiyaan nacaybaa codkii bedelo madaxweynuhu ku guulaystay goormaa caashaqa etoobiya nugu dhacay waryaadadan war hayno war moogaha tihiine etoobiya isbeddela ka dhacay aryaanaha waxaa layidhi doqoni mihil lagu dagaalay ogeed ee meeshi lagu heshiiye ma ogeyn mugga etoobiya abiy axmedaa madax ka ah waana nin oromaahe tigree ma aha warwarka waa ku dhex waalateen ee dhegaysta igad waxaa guddoomiye ka naqata suudaan warwar maysiine xisbigii cumar albashiir ee suudaan xukumi jiray waa la kala diray aryaada hore waxaa loo yidhi nin iyo xoolihii iskale ma heraan warwar ma haysiine guddoonka baarlamaanada afrika jabuuti ayaa ku guulaysatay warwar ma haysiine soomaaliya arrin weynaa ku soo korortay maroodi ma kaweynta eerishalan guurooleeray warwarkaa naga dhex gelin inaan dhegaysta gobolka sool waxaa layidhi dahab laga helaa laba beelood ku diriraysaa oo ma qaybsadaano ma qaybsadaano afar beelood iyo bar miyaad u qabtaa war wax la qaybi karo waa ka badan oo dhulku iska daadsan yaha layidhi inaan dhegaysta allow mahaas yaa ii geeya war adiga cimriba kuma dhiman aan dhegaysto marka waxaan la yaabanahay haddii shidaal naloo soo saaro saan ugu heshiin doono yaan nugu heshiisiinaya war shidaalka afar beelood i baraan qaybsadaana aryaada dahab meel cidlaa iska daadsan miniin lama beeloodoo walaalaahu ku heshii weysa xabbad shidaal yaa nalooqodina ha nalaka dhaafo waa ku le'ahaynaahe warniyo dahabkan aad sheegaysaan bangiga jumhuuriyadda somalilan ayaa loogu subayaa war soomaaliyu weligeeda meel cidlaahoo bannaan isku layn jirtay hadda hadday dahab ku dirirtay dagaalkeedu sababuba leeya war shidaalka ugu horreeya galmudug waa laga qodaayo naga aamus dooni mayno wallaahi aan laga qodayno ibillaahi laga qodayno reer hebel dhulkoodii miyaa laga qodahayaa war cabdulaahi shaxsan waa ka yidhi laba kastoo rabitaankoodu midoobo dagaal ka filo war war ma haysiina london war aan ku farxaan ka maqlay masaajid ku yaalla bartamaha magaalada waxaa loo fasaxay aadaanka mikrofoonadii bannaanka ahaa iyo ambarfaayrada in laga addimo aashuunku addin waa dhammaaday addin yaa bilaal miyaa bilaabatay war london waxaa ka dhacay toorey laisku dila toorey boo dagaal joogay london nabadaha ka dhow war masaajidka soomaalidu ku heshii weysay denmark uu ku yaal war ma waysan xishoonayn dadka soomaalida oo denmark ku diriraya masaajid yaxamar ku yaalaba soomaaliyu ku heshii weyday xaad sheege war adeer ictiraafka hadnaa la siinaysaan warwar ma haysiine baar dheere shacab iyo shabaabaa ku dirirayo war shacabka ha loo hiiliyo shacab ha loo hiiliya xaytaa ciidamada qalabka sidayaa u hiiliye war dawladdu waa nacab tahay shacab shabaab la diriraya war noosaa sacuudiga loo dhoofiyaa la yidhi candalaa xuratay maa tirahay war arigii maxay u diideen he waxaa la yidhi gabaydadaan aqoon baa baryahan laga dhagaystaaye ansakaygu waa lama huraan goor iyo ayaane hadal iyo qisiyo sheeko waa kalama maarmaane haddaan reer miyiga nahay waxaan caadi ula yaabnay qaarkeenna toos ula qosloonmaanka geli weynay xalay iyo habeen horena aan jiif isaga dhaafnay faransiiskii maali ugu tegay baadilkiiyo xoogga oo yurub ka soo duulayoo xadayay maalkooda oo gumaysanayoo shacbigii qaar ka mida laayey dowladdeennu xaajada markay aad u falanqaysay war gumaadka joojiya hadday dhihi aqoon weysay tacsiday gumaysi u direen sawfa shili mayso gardarrada caddaanka ah hadday madaxdu taageerto intaasaa ku soo koobay ayaanan sii badin war uhuru kenyaata wuxuu yidhi ciidamadiidu soomaaliya way joogaya inta shabaabka dhammaanayo waryaa wuxuu yidhi iyo waxay tihi maxaa ugu mashquulsan dalkiina u
warso sakaraadka alla idin fududeeye
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal xubintaasi saaxiibada kalamaan ayaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegeystayaal u dambeysay barnaamijka dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinayay an- idiina soo saar anigoo ashar maarke maxamed maxamed shir maarke suule dhanka farsamada waxaa iga saaciidayay saaxiibkay mahad nuure intaan barnaamijkan midna mida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa siyaaso buufo maahan iyo faarax mursule iyo faadumiina
siyaasa moofa maaha malayta bowra maaha nin dhiga dhigle maaha mishaar afrina maaha siyaasa mooshan maaha midkaa ka qaadna maaha midkaa u dhiibna maaha macaashku doonna maaha siyaasa mooshan maaha midkaa ka qaadna maaha midkaa u dhiibna maaha macaashku doonna maaha waa masiirka ciidda hooyo waa milgaa dadkeena oo dhan waa masiirka ciidda hooyo waa milgaa dadkeena oo dhan malyowsan oo la gaadhin halkuu maray hadalkeenu tagu meel tagay hataayo marikaa usii badhiya ومسيرك عيد هوي ومن قادت خينون ومسيرك عيد هوي ومن قادت خينون من يوسر لقارن الكومر عاد الخين تقوم التيها كايو مريكا أصيب
siyaasa muufa waaye manfacleebku doona waaye murug ku raadsa waaye oroleebku xooji waaye siyaasa muufa waaye manfacleebku doona waaye murug ku raadsa waaye oroleebku xooji waaye
siyaasa ma tifrax maaha muraniyo dagaala maaha marqabyaalad muuji maaha qorannimo mardoona maaha siyaasa ma tifrax maaha muraniyo dagaala maaha marqabyaalad muuji maaha qorannimo mardoona maaha musuqmaasuq miidhan maaha madadaala beera maaha kayga qaato maaha مسيرك اللي تهون